bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan qodobada warka doorareediyo kismaayo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo al-shabaab kala wareega deegaanka janaac cabdalla ee gobolka jubbada hoose darawal mooti bajaaj oo lagu dilay magaalada muqdisho iyo banaanbax ka socda degmada holwadaaga ee gobolka banaadir golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallada ka wada deegaano hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug beesha caalamka oo soo saartay fariin ku socota dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka shir loogu hadlayo dardargelinta howlgallada ka socda xaradheere oo ka dhacay isla gobolka mudug wararka dibadda reediyo kismaayo duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga oo dhexdhexaadinaya ruushka iyo ukrein iyo midooda yurub oo liiska argagixisada ku daray ciidanka ilaalada kacaanka ee iiraan
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa sabti koob iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka warka duhur waxaa soo saaray cabdirasaaq sheekh maxamed siraad wadani farsamada cabdirasaaq xaajicali cabdullaahi ayaa ku dhegaysanaysaan anigoo cabdifataax xaaji muudeyne waa idinla soo codsiinayaa warkiioo fidsan ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka janaac cabdalla oo ka tirsan gobolka jubbada hoose sida warbixinta warkan ay ku faahfaahinayso nasteexa cabdiraxmaan cali
ciidamada dowladda jubbaland ayaa la wareegay deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose ciidamada ayaa si nabad ah kula wareegay deegaanka muhiimka ah baaris ay ka wadaan ciidamadu xaafadaha magaalada deegaanka ayaa sidoo kale loo yaqaanaa birta dheer ayaa kooxda u ahaa ilo muhiim ah oo dhaqaale waxa ayna shacabka uga qaadi jireen lacag baad ah ciidamada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ay kaabiga ku hayaan deegaano kale oo ay doonayaan inay kaga sii gudbaan saacadaha iyo maalmaha soo aadan
darawal mootobajaaj ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo banaanbax dilkaasi kadib uu ka dhacay degmada holwadaaga ee gobolka banaadir cabdulmajiib cabaas aadan ayaa warbixinta warkaas inoo faahfaahinaya
askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa uu maanta isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho uu ku dilay wiil dhallinyaro ahaa kaas oo ku shaqaynaya mootobajaaj kadibna uu goobta ka baxsaday wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray maxamed hayl maxamed xayle iyo askariga ayaa waxaa dhex maray muran sida goobjoogayaal ay sheegeen maxamed waxaana sidoo kale maxamed xayle xilliga la dilaya mootada uu ku waday hooyadiis iyo walaashiis qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay in maxamed xayle uu ka mid ahaa dhallinyarada ku nool xaafadda gubta ee degmada dayniile uu dhowaan ka qalanjibiyey mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho balse markii dambe uu shaqo ka waayey muqdisho ay ehelkiisa u iibiyeen mooto bajaaj dilka darawalka bajaajlaha kadib ayaa qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta ee goobta ka agdhawaa waxa ay sameeyeen banaanbax caro leh oo ay markaa uga soo horjeedaan dilka maxamed xayle iyaga oo dalbaday in si deg dega cadaaladda loo horkeeno askarigii dilka geystay muddo saacad ka badan waxaa hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee isgoyska howlwadaag sababo la xidhiira banaanbax ay dhigayeen mooto bajaajlayda waxaana magaalada muqdisho si caadi ah uga dhaca mar walba dilalka loo geysto dhallinyarada ku shaqaysta mooto bajaajta
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka wada deegaano hoostaga degmada xarardheere ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed sheekh siraad wadane ayaa inoo faahfaahinaya
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhana al-shabaab ka wada deegaano hoostaga degmada xeebtale ee xarardheere ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa hogaaminaya ciidamada dhaqdhaqaaqa ka wada deegaanada hoostaga magaalada xaradheere saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in howlgalka uu yimi kadib markii ay heleen xoogo la xiriira dhanka amniga si ay uga hortagaan weeraro al-shabaab ay ku qaado saldhigyada ciidamada ay markaasi kasame ka sameysteen degmada xaradheere ee gobolka markaasi mudug ciidamada dowladda federaalka oo garabka helaya dadka deegaanka oo loo yaqaano macwiisleyda oo is-hubeeyey ayaa qabsaday saddex magaalo oo muhiim ah oo muddo dhowr iyo toban sana ay gacanta ku hayeen al-shabaab xaradheere ceeldheere iyo galcad waa saddex magaalo oo maalmo is-xigxigay ciidamada dowladda iyo macwiisleyda ay u suura gashay inay qabsadaan iyagoo aan markaasi wax dagaala kala kulmin al-shabaab muddadii ay markaasi halkaasi weerarayeen galcad waxaa markaasi jimcihii labaatankii bishan janaayo ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka markaasi weeraray kooxo ka tirsan al-shabaab waxaana markaasi ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiidka labada dhinac ay wateen halka uu ku geeriyooday allah u naxariistee taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka u tababaran ee danab xasan maxamed cismaan xasan tuure loo yaqaanay allah u naxariiste
beesha caalamka ayaa soo saartay fariin ku socota dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka cabdifataax cali maxamed ayaa warbixinta warkaan inoo faahfaahinaya
wakiilada beesha caalamka ayaa soo dhoweeyey dadaalada ay wadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada si loo horumariyo arrimaha mudnaanta leh ee ku saabsan nabad dhisidda iyo dowlad dhisidda oo ay ku jiraan shiriirka joogtada ee golaha wadatashiga qaranka war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilada ayaa lagu sheegay inay si gaar ah usoo dhaweynayaan dadaalka soo cusboonaaday ee diiradda lagu saarayo geedi socodka dib u eegista dastuurka kheyraad wadaagga iyo awood qaybsiga federaalka iyo dib heshiisiyiinta kuwaasi oo dhammaantood muhiim u ah xaqiijinta xasiloonida soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay si wax ku ool ah uga qayb qaataan dadaaladan oo wixii khilaaf ah ee jirana lagu xaliyo wada hadal iyo wada tashi warkan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka kala guurka midowda afrika ee soomaaliya ee atamis beljimka denmark masar ethoobiya midowda yurub fiinland faransiiska jarmalka urur goboleedka igaad ireland talyaaniga kenya ururka jaamacadda carabta norway ururka iskaashiga dalalka islaamka dalka poland qatar ruushka suudaan sweden turkiga iyo uganda iyo sidoo kale boqortooyada midowda ee britain iyo sidoo kale boqortooyada midowday ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobe
shir loogu hadlayay dardargelinta howlgallada ka socda gobolka mudug ayaa ka dhacay isla gobolkaasi cabdirasaaq cali cabdulle socota ayaa warbixinta warkaasi faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maalintii shanaad ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa shir guddoomiyey kulan laga hadlayay adkeynta iyo xoojinta amniga degmada xaradheere ee xarunta degmada xaradheere ee gobolka mudug kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur taliyaha ciidanka dhulka maxamed taaliil biixi maamulka degmada xaradheer iyo saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa ka xogoreystay adkeynta amniga saraakiisha degmada xaradheere iyo in la sii ambaqaado howlgalka ilaa deegaanada galmudug laga saarayo maleeshiyaadka al-shabaab
halka warka aad kala socotaan waa reediyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socda ha yeeshee waxaad kusoo dhawaataan aad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo cabdirasaaq xaaji cali cabdulle cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay cabdifataax xaaji muudey afka xaaji dur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dooreeraadaya kismayo codka jubbaland aan ku bilaabay kulamada caawa la ciyaarayo ee horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee chelsea kulan ka tirsan horyaalka premier leaga sidoo kale kooxda kubadda cagta ee leicester city ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee brighton aston villa iyo southampton waa wada dheelayaan wolverhampton iyo weliba everton ayaa wada dhelaya crystal palace iyo newcastle united waa wada ciyaaraya dhammaan kulamadaasi ayaa soo galaya caawa eh, lixda maqrinimo xilliga geeska africa marka laga tago kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo chelsea oo wada ciyaaraya sagaalka ama saddexda galabnimo xilliga geeska africa aan dibidin ku celiyo cabdifataax xaaji muudey iyo qabaawarka ka dhiman
aada buu u mahadsan yahay kaasi waxau ahaa cabdirasaaq xaaji cali cabdulle oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha dhinaca akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dhayib erdogan ayaa ku celiyey dalabkii uu ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo ruushka iyo ukrein mar uu telefoonka kula xiriiray madaxweynaha ukrein valadimir seleniskin jimcihii sida uu xaqiijiyey ay xaqiijisay madaxtooyada waddankaasi turkiga erdogan ayaa hore u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku keeno putin iyo seleniski isaga oo hore ugu cadaadiyey ruushka xabad joojin hal dhinac ah turkiga ayaa sidoo kale sanadkii hore martigeliyey wadahadaladii dhuufinta qamadiga oo ay sidoo kale qayb ka ahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida ay sheegtay madaxtooyada turkiga erdogan ayaa sidoo kale tacsi u diray dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay ee ukrein arbacadii lasoo dhaafay ugu dambeyn midowda yurub ayaa liiska argagixisada ku daray ciidanka ilaalada kacaanka ee dalkaasi iiraan saraakiisha midowda yurub ayaa jimcihii sheegay inay filayaan in midowda yurub uu cunuqabateyn dheeraad ah kusoo rogo ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan kadib markii maalin ka hor uu baarlamaanka midowda yurub uu ku baaqay in ururkaasi lagu daro liiska argagixisada baarlamaanka midowda yurub ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey in ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan lagu daro liiska argagixisada iyagoo uu ballan qaaday guud ahaan midowda yurub inay ballaarinayaan liiska cunuqabateynta si ay u saameyso dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha iyo xitaa qoysaskooda ee u dhashay iiraan kuwaasi oo ka mas-uula xadgudubyada xuquuqul aadanaha tallaabadan ayaa la qaaday iyada oo looga jawaabayo gacan adag oo laamaha amniga ee iiraan ay kula dhaqmeen mudaharaadyada kala duwan ee looga soo horjeedo xukuumadda iyo xukunada dilka ah oo xigay iyo weliba dilka dibadbaxayaasha loo geystay afayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa u sheegay suxufiyiinta in wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub oo ku shiraya brussels in la filayo inay ansixiyaan cunuqabateyno dheeri ah oo lagu beegsanayo xubnaha ciidanka ilaalada kacaanka ee dalkaasi iiraan wakaaladda wararka ee iiraan ayaa ku warantay in madaxweynaha iiraan ibrahim ra-iisi uu khamiistii sheegay in qaraarkan uu kasoo horjeedo shirka caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobey u yaala afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan naasir kanaania ayaa ka jawaabay codbixinta isagoo sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka uu yahay kan ugu weyn ee qaabilsan la dagaalanka argagixisada sababtoo ah waxa ay sheegeen waxay ka shaqeeyaan inay ka horyimaadaan israa'iil oo ah waaxda argagixisada ee ugu weyn dunida boqortooyada ingiriiska oo ah aas-aasayaasha iyo sidoo kale mareykanka oo ah cidda kan ugu weyn eemaaltgee maalgeliya kooxaha argagixisada ee caalamka dhibaatada ka wada waa sida warqadda ay ku sheegtay iiraan guud ahaan warkii caalamka oo aad kala socoteen radio kismaayo duhurnimadan waa naga intaa warka waxaa soo saaray cabdirasaaq maxamed sheekh salaad wadani cabdirasaaq xaaji cali cabdulle socota ayaa toos u farsameynaya anigoo cabdifatax xaaji muudeyna wada la socodsiinaya warkan warkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo